bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii siddeed iyo sagaashanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir alxamdu lilah wsali allahuma cla nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabihi alkiraam waslama tasliima kaiira wa bacd waxaynu maraynay suuratu zumar qaybaheeda hore aayadda siddeed iyo soddon allah waxa uu ka warramay dadka guuldarraysta iyo in fara badan siday uga hor imanayaan ilaahay iyo rusushiisa iyo diintiisa dooddii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kula jiray loo laqimayay baa ilaaha uu xuso waxau uhi wala in sa'altahum haddaad nebi maxamedo weydiiso man khalaqa asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka yaa abuuray macnaha cir iyo dhulba layaquulunna allah waxay odhanayaan ilaahay macnaheedu waxa weeye cid kaloo loo sheegi karo ayaan jirin arrintaa qul waxaad tidhaahdaa afara'aytum iga warrama maa tadcuuna waxaa caabudaysaan min duuni illaah ee aan alla ahayn in araadani allaahu rabbi hadduu doono bidurin balaayo hadduu ila doono in araadani allaahu ilaahay hadduu aniga ila doono bidurin dhibaato hal hunna ma yihiin kaashifaatu durri dhibkiisa kuwa faydaya balada igu dhacday kuwa iga hinjinaya miyayiin noocuu doonaysaba ha ahaatee balaayadu haddii wax igu dhacaanoo ilaahay igu rido aw araadanii biraxmatin hadduu ilaahay naxariis ila doono hal hunna miyay yihiin mumsikaatu raxmati ilaahay naxariistiisa kuwa hakinaya kuwa teedhahayoo joojinaya miyay yihiin maya wey dhib iyo dheef ba ilaahayba aya muxuu ilaah ku noqon ku aan labadaa midna hayn oo ka caabudayna aan waxba u tarayn ka caasiyeyna aan waxba yeelayn qul waxaad tidhaahdaa xasbiya allah aniga ilaahay baa igu filan calayhi yatawakalu lmutawakiluun cidda cid un wax u dhiibanaysa ee tala saaranaysa ilaahay ad tala saarato lidaalik buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam man axabba an yakuuna aqwa annaasi falyatawakal cala allah qofka dad doonaya inuu u xoog batuu awood bato ilaahay ku tiirsado awooddu isagay ku ururtay waman axaba an yakuuna agna annaas falyakun mima fii yadihi awhaq mima biyadi illaah qofka doonaya dad inuu ugu qaniisanaadana ilaahay waxa gacantiisa ku jira ha kaga kalsooni bato waxa isagu haysto waxa isagu haysta si aan ugu kalsoonayn waxa ilaahay ku maqan ayaa weel adag ugu jira ha ku kalsoonaado waman axaba an yakuuna akrama annaasi falyattaqi illaah qofka dad doonaya inuu ugu laandheeraysnaadana ilaahay una ka cabsado waa sidaad ku noqon lahayd mid awood badan oo adduun badan oo ammaan badan qul waxaad tidhaha yaa qowmi qoladaydiio icmaluu shaqeeya calaa matkaanatikum dariiqadiinna iyo habkaa u wada innii caamilun ay calaa dariiqatii aniguna waan shaqaynayaa sidaydaa diin baa leediina watadee anna diintaydaan wadanaya fa sawfa taclamuuna hadhowba idin garan doontaan man yaatiihi ka uu yimaada cadaabun balaayo naaro ilaahay oo yuqsiihi hoojinaya wayaxillu calayhi uu ku habsado oo uu ku dego cadaabun muqiim cadaab daa'ima way garan doontaan aniga iyo idinka ka waxaasoo balaayaha ay ku dhacaane idinkuna wixiina wada aniguna diintaydaan wadayaa iyo dhaqankayga wanaagsan lakum diinukum waliya diin macnaheedu waxa weeye dadka haddii la maarayn waayo quusna ay noqdaan tamyiis baa lagama maarmaana in macnaha gaar looga baxo oo manhajkaaga iyo waxa aada wadaad ku socotaa u noqdo wax cad innaa anzalnaa calayka buu ilahay yidhi waxaanu kugu soo dejinnay nebi maxamed oo dushaada alkitaab baanu soo dejinay qur-aankan linnaasi baanu ugu talagalnay bilxaqi baanaanu ku keennay kitaabka ilaahay wuxuu ugu talagalay ummadda adiga ha lagu soo dejiyay laakiin ilaahay linnaas buu yihi dadka ugu talagalay waa dadka kii sixi lahaa ee ka kaxayn lahaa silaca iyo darxumada adduun iyo aakhiraba ee barwaaqada iyo hodantinimada u saari lahaa waa low istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maa-an hadaqan barwaaqadaa ilaahay u maraqa ka furaya marka xaq ciddii doonaysaana kanuu ku ururay faman ihtadaa falinafsihi buu ilahay yidhi ka hanuunaa isagunbaa naftiisa u hanuunay ilaahay waxba umu kordhinin waman dalla ka anbada ee hallaaba fa inamaa yadilu calayha fa inamaa yadillu wuu lumayaa calayhaa ay calaa nafsih wa calaa durihaa dhibkaasi wuxuunuu saaran yahay naftiisuu saaran yahay ha jirto macsiyada qofku uu samaynayaa inay raad ku yeelato mujtamacaadka iyo bulshaduu la nool yahay laakiin haddana balaayada ugu weyn isagay ku gunda xidhanta waxaa halkaa ka baxay ka muuqday xikmadda camalkaynu qabanayno iyo cibaadaadkaynu samaynayno haddaad isweydiisa maxaa laga soomaya maxaa laga salaadaya maxaa laga xajaya tolo maxaa camaladan loo qabanaya adaa wax kororhsanaya ilahay waxba uma kordhinaysa xikmaddii aayaddu way kuu sheegtay wamaa anta adigu nebi maxamed oo mahid calayhim dushooda biwakiilin mid ilaalinaya kanow hanuun iyo kanow hagaag adiga arrimaha lagu weydiin maayo camalkooda daacibaadka ilaahay awooddiisu waa sidanay u saamaysay insaanka marnaba kama bixi karo awoodda ilaahay musayar buu ku yahay taxta qudrati illaah allahu ilaahay yatawafa alanfusa nafaha ayuu qaadaa xiina mowtihaa markay dhimanayso ka siiba ee qofka ka xayuubiya ammaanada kala noqdaa waa isaga markuu qofku dhimanayo wey wallatii naftiina ilaahay wuu qaadaa wuu oofsadaa lam tamut aan dhimanin fii manaamihaa buu ku oofsadaa qofku markaanu dhimanay inuu seexdo lafteeda manaamkaasi waa nooc geeriya ayaa rabbi uu tilmaamaya la arag xiski iyo shucuurkii iyo dareenkii jinaasadu ay lahayd wax badan oo ka mid ah ayuu leeyahay seexdahani kal hadduu gamo arrinkiisi waxa uu ku idil yahay inaanu is-ogeyn in aanu garanaynin waxaa reerihiisa ka socda maqlayn arkaynin indhihiyo dhagiiba uu leeyahay xoolihiisa tuuguu xadaya aanu ka dhicin karaynin waa manaam waa nooc geeri ah lidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa marka uu ummadda wuxuu kula talinaya siduu xadiidka saxiixa ay sheegaya qofku markuu furaashkiisa tago habeenkii seexanaya inuu iska masaxo leannahu baranbara jiir qorato wax ku fadhiya war kama hayee bal ha iska masaxa buu leeyahy guntigiisa xagga hoose ha iskaga masaxo dabeedna ha ducaysto oo ha yidhaahdo bismika allaahumma wadactu janbii wabika wabihi arfacu aw wabika arfacu ilaa magacaagaan ku seexday kuna toosaya adaan ku kaashanaya in amsaktaha farxamha ilaahay ow tani gacantaaday ku jirtaa haddii aada iga siibta caawa ilaah u naxariiso wain arsaltaha faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka saalixiin taxfadhaa bimaa taxfadu cibaadaka saalixiin ilaah haddaad sii daysana addoommahaaga wanaagsan waxaad ku ilaaliso tan ku ilaali marka mar walba heeganka ku jir laakiin haddii aada iska buuxsan tahay ilaa bilaha soo socda ilaa sannadaha soo soconayo noot buugga unuu kuu qoran yahay oo nootbuugga aanay ku jirin haddii aan dhinto markaa meel dhexaa lagaa helaya cidlaad ku goodoomaysa fa yumsiku waxa uu qabanayaa allatii naftii qadaa calayha almowta geerida uu ku xukumay qofku isagoo dhintay buu halkaaba ku joojinayaaba naftii ka qaadaya wa yursilu lukhraa tii kalena wuu sii daynayaa ilaa ajalin musaman ilaa muddo magacaabana wuu soo toosi uun wuu soo toosi uun laakiin markay ka dhammaato ayuu joojin doonaa inna fii daalika arrintaa la aayaatin calaamooyin baa ugu sugan liqowmin yatafakkaruun dad fikiraya wax dhuganaya oo wax u dhaadhacayaanoo caqli shaqaynaya leh arrimahoodu kolkay arkaan inuu ilaahay saa gacanta ugu hayo isagay iska dhisayaanay dabagelayaan am ittakhaduu ma waxay samaysteen min duunilaahi inta alla ka sokaysa shufacaa kuwa ay caabudaan shufacaa kuwa ay leeyihiin ilaahay bay nooga ergeynayaan qul waxaa tidhaha walow kaanuu haddii ay yihiin laa yamlikuuna shay-an waxba kuwa aan haynin oo aan milkisanayn walaa yacqiluuna ay shay-an waxna aan garanaynin atacbuduunahum wey miyaa caabudaysa balla idin su-aaliya miyaa caabudaysaan waxna haddaanay lahayn waxna aanay garanayn waa sanamyaal waa qoriyo waa waxaan caqliya garaadba lahayn waa waxaan hadduu caqli leeyana waxba lahayn ilaaha aan waxba lahayn waxna garanaynin ka caabuday muxuu yahay qul waxaa tidhaa lilaahi shafaacatu jamiican ergadu say u dhantay ilaahay baa leh jamiican ergoo dhan macnaha ergo cidday ka goodaa waa ilaahay cidda fasaxdaa waa ilaahay shaafica mashfuucu lahu shafaacada intaba isagaa fasaxa ergo la yska maqiiqanayaa ma jirto lahu mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samooyinka iyo dhulkuu leeyahy uma ileyhi turjacuuna isagaa laydin cerinayaa hortegaysa adduun iyo aakhiraba isagaa leh cel iyo dhul buu leeyi isagay ka goodaa ee ku ururtaa aakhirana waa hortegaysaa waidaa dukira allaahu marka rabbi la xuso waxdahu kelidii ishmaazat waxaa didaysa quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira kuwaan aakhiro rumaysnayn qalbigoodu wuu diday wuu diday qalbigoodu ishmiisaasku waa qofka oo baalladaymoodoo dhagataaga oo naxa u qaadan waa ay ku noqoto ilaahay baa la xusay keligii markaa qalbigoodu wuu diday iimaan la waayaasha waidaa dukira marka la xuso aladiina min duunihi kuwa aanan la ahayna idaa hum yastabshiruun waaba iyagoo farxaya oo bushaaraysanaya marka aayaadku sababtay ku soo degayaan waxay ahayd nimankaa mushrikiinta ah ilaahay keligii ha la caabudo towxiidkiisa cibaadadiisa ee tala saarashadiisa ku kalsoonaantiisa aakhiradiisa intaba marka la xuso waa qidmu ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ayay la soo taagan yihin ina haadaa la shay-un cujaab yuraad cujaab waynu soo marnay suurat saad bilowgeeda mar alla marka la idhaahdo dee sanamyaashoodaa la sheegana waa kuwii sujuudayay afara'aytum llaata waalcuza wamanaata ahaalitata alukhra aayaddaas markay soo degtay waa kuwi wada sujuuday yidhi lasoo hadal qaado waa la ictiraafay mar haddii la ictiraafa way noo dhanta haddaba ilaahay kolka la xuso iyo diintiisa iyo qur-aankiisa iyo nebigiisa iyo aakhiradiisa iyo cabsidiisa qofku inuu dida maaha qofku inuu dida maaha taasoo karah uu qofkii ka muuqdaana waxay tilmaamaysaa addoonnimadii inaanay ka dhab ahayn inaanay ka dhab ahayn marka masel laga warramo ku camalfalka ilaahay shareecaddiisa iyo diintiisa iyo sharciga inuu dee yahay raaciddiisu ku cibaadaysasho yaa wixii sharciga ka hor imanaya dadweyne iyo dowladiba inay iska daayaan haddii dadka qaarkood ay didaan oo ay yidhaahdaan malaha taasi waa ka dhacsanaan caalamka wakhtigan aynu ka dhacsannay armay taasi tahay mara ku-dhignimo iyo mitidnimo armay tahay armaa layna ictiraafi waaya armaa la ina soo eega armaa argagaxiso laynagu sheega arrimahaasoo dhami haddii ay yimaadaan dee waa ishmi-isaas bay noqonaysaa ishmi-isaas waa didmo dadkii ku timid oo nooc diin la-aan ah laakiin waa in dadku ay ku qancaan waa in cidda loo aaba yeelayo ee isla markaana xaggiisa la iska eegaya ilaahay uu noqdaa tabaaraka wa tacaala sidoo kale marka laga warramayo ee waanadu ay ka socoto dhinaca khuraafaadkoo la iska daayo dad la aasay oo beri hore dhintay oo baryadooda iyo tawasulkooda iyo dabagalkooda laysku howlo oo diin laga dhigta marka laga hadlana ee la ydhaha ilaahay keligii ha la baryo keligii ha la caabudo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ha la raaco khuraafaadka la iska daayo haddii dadka qaarkood ay soo boodaan ay yidhaahdaan maxaa kan loo ictiraafi waaya iyo maxaa awliyadii loo diiday iyo maa ishmaazad waa ishmiisaas kale marka dhan walba uu noqon karaae marka muhiimka waxa weye addoonku ama ummaddu inay ilaahay ku xidhnaato ilaahay haddii lagu waaniyana ay tidhaahdo wax walba cala alra'si waalcayni samicnaa waatacnaa unbaa laynaga doonaya muran kale iyo jaafaajiriq ma jiro samicnaa waadacnaabaa ilahay uu ku ammaanay ummadda qul waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahay allaahumma qul illaahumma waa yaa allaahu iyo allaahumadaa isku mid ahoo miimkan shidan baa yaadii xaggeedii ka jooga yaa allaahu iyo allaahumma washaaca allaahumma bitacwiidi washadaya allaahumma fii qariidi ibnu maalik alfiyihiisa markuu ka warramaya mawduucan way iska badan tahay buu hi halkii allaahuma laga odhan yaa allaahu laga odhan lahaa in allaahuma laga idhaho tacwiid la sameeyo miimka laga bedel qaatay yaadii iyagoo la jamciyaana shicirkay kusoo aroortaa oo waashaad oo yaa allaahuma labadii la israaciyo ciwadkii iyo mucawadu canhugii allaahumma ilaahayow faadira asamaawaati waalard abuuraha caalamkan cir iyo dhulowba caalima alghaybi waashahaada ka waxa maqan iyo waxa muuqda ogow anta taxkumu bayna cibaadig addoommahaaga adaa ugu garsooraya ku kala diri oo ku kala hagaajin doona fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna waxay ku muransan inay isku diidayn sidaa dhaho arrinkaaga ilaahay ku tiiri inaanad adagu awood lahayn iyo xukum iyo aad ku kala dirto dadkan laakiin arrimuhu ilaahay xaggiisa u socdaan caddee walow anna liladiina dalamuu buu ilaahay yidhi haddii uu sugnaan lahaa kuwii dulmiga sameeye maa fil ardi jamiican waxaa dhulka ku sugani siduu dhan yihi qaaradaha dunyada waxaa dhaqaalo ku sugan mood iyo nool guurto iyo maguurto marka la isu wada geeyo hadday yeelan lahaayeen oo midlahu macahu in kalena loogu dari lahaa adduunyada maanta waxa ku nool iyo in la-eg haddii loogu dari lahaa kuwa daalimiinta ah waa aakhire laftadow bihi waxay iskaga furan lahaayeen min suuiq min suu'i alcadaab cadaabka kiisa adag ee xuna loo diyaariyey yowma alqiyaamati bay iskaga furan lahaayeen lexejecla ma jirteen maalinta haddii wax walba loo dhiibo adduunyadan iyo in la-eg oo la yidhaahdo waa kana madax furasho u bixiya waxbaan sii dhiganayaa iyo waan kaydsanayaaiyo may jirteena way shubi lahaayeen maxaa kalifay talow alla wuxu uhi wabadaa lahum waxa uga muuqday min allaahi rabbi xaggiisa maa shay baa uga muuqday lam yakuunuu yaxtasibuuna waxaanay filayn waxaanay filayn oo aanay rumaysnayn baa u muuqday wabadaa lahum buu laha yidhi waxa u muuqday sayi-aatu maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen kiisii xumaa waxunbay shaqeeyeene wixii xumaa ay shaqeeyeen kiisii xumaabaa u muuqday abaalkiisii macnaha waxaaqa bihim waxaa kuna habsaday maa kaanuu bihi yastahzi'uuna wixii ay ku dheeldheelayaane cadaab ahaa ay lahaayeen hadduu jiro iska keen keebaa ku dhacay marka halkaas rabbi waxa uu ku caddeeyey guuldarrada qofkii aan iimaan lahayn maalintaa ku habsatay iyo warwarka xaaladiisu sida ay u badan tahay ayaa nasku uu tilmaamay ilaahay wuxuu uhi waidaa masal insaana qofkii gaalka ahaa marka uu taabto durun dhibaata dacaana wuu noo yeedhanaya dhibaata hadday ku dhacdo ilaahay buu yaqaan wuu baryayaa uma idaa khawalnaahu marka aanu siino takhwiilku waa tamliik iyo ictaa markaanu gacanta u gelinno nicmatan mina barwaaqo xagga iyaga ka timi ilaahay baa nicmada bixiya almuncim huwa allah wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha markaa nicmadayda siiye baa ilahay uhi qaala wuxuu yidhi innamaa utiituhu waa lay siiyey calaa cilmin cilmi baa laygu siiyey hanaada waxa weeye cilmi waa maqaaladii qaaruunu ninkii qaaruun la odhan jiray oo cilmi baan anigu leeyahay adduunkana hesheen iyo horumarkanba awood baan ku kasbay ilaahay waxba uma reebo bal cilmi laguma siinin iyo awood uu leeya hiya nicmadan la siiyey fitnatun waa imtixaan walaakina akharahum laa yaclamuuna intooda badani mase garanayaan marka aayaddu waxay noo caddaysay ummad hadduu ilaahay siiyo wax ay jecel yihiin awood iyo adduun iyo aqoon waxyaabaa dad uu ku horu maray ee nicmooyinkaa markuu ilaahay ummad siiyo waa fitna qof waliba uu imtixaanayi ka aqoonta laa ku imtixaanan ammaanada inuu ehelkeeda gaadhsiiyo inuu dadka ku islaaxiyo inuu ku soxo inuu wax ku horumariyo ka awoodda laa ku imtixaanan inuu khayr ugu shaqeeyo inuu shar ugu shaqeeyo ka adduunka laa ku imtixaanan bal dhanka u rido xagga khayrku ula kacaya mise xagga sharka mid waliba waa fitna wixii lagu siiyo gacanta laguu soo geliya dad dheer tahay saa u fahan marka aad dareensan tahay inaad imtixaan ku jirto dee diyaargarow baa jiraya laakiin marka aad dareensan tahay adigoo imtixaan ku jira inaanad imtixaan ku jirin dareenkaagu kolkuu noocaa yahay dee waxaa dhici doona inaad ku fashilanta imtixaanka qad qaalahaa kelmaddan waxaa yidhi aladiina min qablihim kuwii kuwan ka horreeyey qaaruun iyo lodkiisi famaa aqnaa canhum waxba kama tarin maa kaanuu yagsibuun waxay shaqaynayeen waxba kamuu tarin wax badan bay shaqeeyeen waxba kamuu tarin isaguna muu noqonin muntasiran mana helin koox u gargaarta ilaahay baa yidhi fa asaabahum waxa ku habsaday sayi-aatu maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen kiisii xumaa wax wanaagsan ay shaqeeyeenna muu noqon mid loo tiriyo waaladiina dalamuu min haaulaa'i kuwa dulmiga sameeye kuwanku hortaagan nebi maxamedow ka mid ah sa yusiibuhum waxa ku degiyo ku habsan doona sayi-aatu maa kasabuu wixii ay shaqeeyeen kiisii xumaa dabcan abaalmarintiisii adkayda cadaabka ahayd weeye wamaa hum bimucjiziina manay noqonin kuwo ilaahay daalinaya oo ka baxsanaya awalam yaclamuu miyaanay ogeyn ana allaha yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir inuu ilaahay arsaaqadda u ballaadhiyo u buriyo oo u buurbuuro cidduu doonayo wayaqdir wuu ku cidhiidhayaa liman yashaa cidduu doonayana cidduu doonayana ilaahay waa ku yaraynaya labadubana garo oo mid waliba imtixaanku ku jiraayo ogow shar iyo khayr ba ilahay ummadda waa ku imtixaanay adduunyaduba imtixaankaasaynuu joognaa inna fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la aayaatin calaamooyin baa ugu sugan liqowmin yu'minuuna dadka alla rumaysa ummadda haddaba ilaahay baaq buu u soo jeediyu gaa nebiga laleeyahy calayhi salaatu wasalaam gaadhsii waa bushaaro weyn ilaa bacdu salaf ay tilmaameen waa arjal aaya fi lqur'aan qur-aanka kariimka waa aayadda ugu rajo badan ugu bushaaro badan ee qofku hadduu in uun khayr yeelanayo uu ka faa'iidaysanayo inuu wanaag doonayo inaanu quusanna qofka dee ilaahay waa u sheegay halkan waxyaabaha towbaddiisa iyo ay ku saxmayaanna ilaahay waa dabageliyey rasuulkuna wuxuu ka warramay sala allahu calayhi wasalam markii ummadda ku dhiiri gelinayay towbadda inuu dilay inuu jiray mid dee boqol qof dilay oo markii uu towbad dhaba towbad keenay ilaahay uu naxariistay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa cibaadiyi addoommahaygiiow fariintan addoommaha gaadhsiiya ilaahay baa le addoommahaygiiow aladiina kuwaasoo asrafuu calaa anfusihim nafahooda ku xadgudbayow ila ilaahay waxba maydaan yeelin kolkaad dembaabayseene dadkii naftooda meel kaga dhacay ee gafafka iyo xadgudubka sameeyeyow laa taqnatuu min raxmati illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina haka dayran ha ka dayrinina ilaahay naxariistiisa naxariistiisa oo cafiskiisa iyo dembi dhaafkiisa ina allaha ilaahay yakfiru dunuuba jamiican dembigoo dhan ilaahay wuu tiraa waxa dembiga la yidhaahdo o dhan ilaahay wuu safeeyaa innahu huwa alkafuuru raxiim ka dembiga dhaafee naxariista weeye ilaahay saasay tahay marka qunuudka waxaa la yidhahdaa waa xaraam inuu qofku quusto oo ilaahay naxariistiisa uu ka quusto way dhacdaa dadka qaarkoodoo muddo badan wax soo xadayay muddo badan wax soo dilayay muddo badan wax soo khiyaamaynayay dabeedna qofkaasi wuxuu is odhanayaa kolle rajo meli kolle towbadaada cidi garowsan mayso kolle cidi ku soo dhoweyn maysa halkaagii kasii wad wuu quusanaya ilaahay wuxuu leeyay laa taqnatuu min raxmati illaahi ina allaha yakfiru dunuuba jamiica laakiin ilaahay wuu tilmaamaya addoonka macnaha towbad waa lagama maarmaan inuu towbad keeno wa aniibuu ilaa rabbikum qofku markuu jaraa'imka iyo gafafka u dhaco waa inuu ilaahay u soo noqdaa sidaa ilaahayba uhi wa aniibuu ilaa rabbikum ilaahayna usoo noqda oo u towbad keena markaa qofku hadduu taa'ib yahay oo uu ka soo laabto dembiga towbadda wixii ka horraysay dumisaa sida gidaarkaasi u dumayo markaa wixii uu dilay iyo wixii uu kharibay iyo wixii gaalnimo iyo gafuu sameeyey waa la masaxay wa aslimuu lahu ilaahay u hoggaansama min qabli an yaatiyakum ulcadaabu intaanu cadaabkii ilaahay idiin imanin uma laa tunsaruuna laydiin hiilin maayo cadaabku hadduu yimaado idinkoo aan toobad keenin waa laba qeyd baa dhacay ka horreeya waxa weye in ilaahay loo toobad keeno ka labaadna waxa weye in ilaahay loo hoggaansan yahi waa shuruudihii towbadda laba ka mid a qofku inuu waxan ka ka go-o oo ah aniibuu ilaa rabbikum gacanta ka qaado hadduu sii wado taayib lama idhaah wa aslimuu lahuna waxay tilmaamaysaa inuu qofku go-aansaday inaanu dib ugu noqon macsiyadan laakiin hadduu leeyahay ilaahay waa kafuuru raxiime maantana tumuuca waa kada berriba waa tukan jumcadii ciidahaad badsan marka arrinku halkaa taagan yahay maya towbad lama idha alla waxa uu ka warramayaa shuruudihii toobada wuxuu ihi watabicuu raaca axsana maa unsila ilaykum wixii laydinku soo dejiyey ee qur-aankan ah min rabbikum laydinkaga soo dejiyey ilaahayna xaggiisa raaca diintiinnii bedela oo markii hore diin la-aan ba ahaydeena iminka diin yeesha oo ka diin dhigta qur-aankoo raaca min qabli an yaatiyakum ulcadaabu cadaabku intaanu idiin imanin baktatan si kadaa waantum laa tashcuruuna idinkoo aan garanayn macnaheedu waxaad halkaa ka aragta qof caasiya iyo cadaab inay suran yihin caasi cadaab buu barheerhaya labada jeerba min qabli an yaatiyakum baa ilahay u leeyay marka raaca axsana maa unsila ilaykum min rabbikum waa macnihii xalayta aynu kusoo xusaynoo kale oo axsankan ayaa culimmada qaarkood ay tilmaamaya ismu tafdiil ha ahaado oo macnihiisu dee kii wanaagga badnaa ha noqdee laakiin waa bimacnaa xasan waattabicuu waxaad raacdaan waxa laydinku soo dejiyay ee wada wanaagsan alladii unsila ilaykum kii laydinku soo dejiyey raace fiicnaa ama kii la rumaynayay iyo kii la raacayay ayaa markaa loo kala qaadaya an taquula baa ilaaha wuli aayaddan dambena waxay bayaaminaysaa aayadda hore towbaddii bay sheegtay ta kalena in qofku uu diintiisii hagaajiyo oo uu saxnaadaabay sheegtay tanina waxay sheegaysaa towbaddu inay wakhti leedahay fursadda in la gaadho laga faa'iidaysto wakhtigii baa ilaahay uu tilmaamayaa marka an taquula aw taquula aw taquula aw taquula baa soo noqnoqonaysa dhowr jeer waa qofku intaan wakhtigu dhaafin iyo fursaddu towbadda ilaahay ka faa'iidaysto an taquula nafsun nafi intaanay odhanin ka hor towbadkeena iyadoo calaamcalaysa intaanay odhanin yaa xasrataa murugadaydiiy calaa maa shay baan ka murugaysnahay faradtu fii janbi illaah ilaahay dhinaciisa wixii aan ku gaboodfalaan ka xumahay qofku intaanu taa odhanin wain kuntu waxaan ahaaday lamina saakhiriina kuwa jeesjeesa een xaqiiqahayna dheeldheela sidaasaan ahaa qofku intaanu ka calaamcalin gafkiisa calaa maa faradtu ay calaa tafriidi yaa xasrataa waxaan ka murugaysnayaa calaa maa faradtu ay calaa tafriidii maada waa masderiya xadgudubkii aan ku xadgudbay fii janbi illaah ilaahay dhowaanshihiisa aljanb waa dhinacaa laydha markiisa hore marka ka ag dhowaanshihii ilaahay baan ku gaboodfalay ilaahay sidee loogu dhowaadaa waa inaad addoonu noqoto xadiidulqudsigii waxau ah addoonku iiguma soo dhowaado wixii aan ku waajibiyey wax dhaama waxaan ku waajibiyey oo uu sameeyaabuu iigu soo dhowaadaa markuu taa xasiliyana dhowaanshihii wuu sii badsanayaa sii badsanayaa markastuu sunnaha badsado walaa yazaalu alcabdu yataqarabu ilaya binnawaafil sunnayaashu addoonku samaynaya ilaahay buu ugu sii dhawaanaya usii dhowaanaya ilaa rabbi uu noqdo qofka dareemayaashiisa ilaa aan maqalkiisa noqdo oo gacantiisa noqdo oo nidhihiisa iyo dhagiisa noqdo baa xadiid qudsigu tu- soo tilmaamayo macnihiisu waxa weeye qofkani waa dhowrsan yahay allaa ilaaliyey midal mukhlasiin buu noqday gacan xumaan ku fidin maayo ilaahay baa ka haya ishiisii allaa dayray saasay u soconayso marka fii janbillaah ilaahay dhowaanshihiisii iyo daacadiisii ayaan ku xadgudbo taasaan ka xuma waxa labaadoon ka xumahay in dhaqankaygii uu xumaado oo aan jees jeesi jirin aw taquula intaanay nafi odhanin ka hor ilaahay u toobad keena oonay sidan u murugoon low ana allaha hadaanii rabbi hadduu i hanuunin lahaa la kuntu min almuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsadaa noqon lahaa dee dadkii taqwada lahaayoo sida xidigaha loo daawanaya arkeen oo horu maray markaasaa waxay yidhaha hadday ilaahayna hanuunin lahaa oonu dooran lahayn waddada lagu hanuuno taqwaanu yeelan lahay aw taquula buu ilahay yidhi mar saddexaad intaanay nafi odhanin ka hor towbad keena xiina tara alcadaaba markay cadaabka ilaahay aragto low anna lii karra miyuu ii sugnaado noqod ifkii miyaa laygu celiyo lowdu mararka qaarkoodna jawaab bay doonta mararka qaarkoodna xarfu tamani bay noqota waa dalabu maa laa damaaca fiihi waxaan raja ku jirinoo qofku uu doono sidaa darteed baa la odhan low anna lii karra macnuhu maaha haddii uu ii sugnaan lahaa noqod waxaa iyo waxaa laakiin waxa weye low anna lii karra miyuu noqod ii sugnaada miyaa la i celiyo faakuuna min almuxsiniin samafalayaashan ka mid noqon taq buu doonaya oo ixsaan buu doonaya liannahu ra'aa hamarata ataqwa wa hamarata alixsaan allatii intafaca biha cibaad ullah maanta wuxuu arkay waxa laga dhiijiyey ee laga tujiye laga dheefay alla ka cabsiga iyo ixsaanka marka aayaddu waxay tilmaantay towbaddu inay leedahay wakti saa darteed baa intaanu qofku geeri gaadhin ee naftiisu aanay dee xowlalmariidka soo gaadhin qiyaamadu aanay dhicineen calaamaadkii waaweynaa qiyaamu himanin ka hor wakhtiyadaasuu qofku fursad haysta balaa buu lahay balaa waxa aad ahayd mid jaanisiya fursad haysta isagu taasuu tamaniye balaa lagu celin maayo haddii uu yidhi hala i celiyo lagu celin maayo qad jaa-adka aayaati aayadahaygii baa kuu yimi fakadabta bihaa waad beenisay bal hadeegad halka laga raacay waa taa markiiba ilahay wuu soo dhiga dembiguu ku eedaysan iyo lagu taandheeyey wakaa aayaad waxyoo samaawiya oo manhajkii ilaahaya oo ilaahaiyo addoommaha isbara oo ilaahayo addoommaha xidhiidhiyaa lagu keenay oo rasuulkaaga uu kuu keeno fakadabta biha waad beenisoo wastakbarta bi wastakbarta waanaad iska weynaysay inaad raacdo wa kunta min alkaafiriin gaalaadaanaad ka mid noqoto qof aan diin iyo qur-aan haysanin ilaahay kama agdhowa wa yowma alqiyaamati maalinkaa la taagan yahay taraa waxaad arkaysaa aladiina kadabuu kuwii gaaloobay ee beeniyey aladiina kadabuu cala allah kuwii ilaahay ku been abuurtay ogabay qofku hadduu waxaan diin ahayn diin ka dhigo ilaahay buu ku been abuurtay wujuuhuhum muswadda wejiyaashoodoo madow baad arkaysaa adaa laguu sheegayaa qiyaamaha waxaad arkaysaa kuwii ilaahay waxaan xaq ahayn ka sheegay iyadoo wejigoodu uu madow yahay kudcur ayuu eegaaday alaysa fii jahannama ayaa ilahay uhi naarta jahanama miyaanu ku sugnayn mahwan meel hoy u ah lilmutakabiriina kuwa isweyneeye kuwa isweyneeye meel baa ilaahay ugu diyaariyey naarta dhexdeeda hoy u ah wayunaji llaahu rabbi waxa uu nabadgelinayaa aladiina itaqow kuwa ilaahay ka cabsaday kuwaasi way nabadgaleen bimafaasatihim bimafaasatihim horumarkoodii iyo badbaadadoodii ayay ku nabadgaleen waxay ku nabadgaleen fawska heleen kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama qof waliba waa tan wuu dhadhaminaya inuu geeri dhadhamiyo waa qasab buu ku xukuman yahay abaalmarintiinina waa diyaar laakiin ka horaagsamiye ka horu mara ilaahay sheegi wuxu uhi faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz faqad faaza qofka naarun ka nabad galay ee janno helay faqad faaza bimafaasatihim laa yamasuhum suu cadaabku kuma dhacayo xumaanta cadaabkuu leeyay kuma dhacayso walahum yaxzanuuna mana murugoonayaan kuwaas murugala ma jirto ilahay baa si awliyadiisa u badbaadiyey aad bay u qiimeynayaan macnaha aayaha rasmiga ah ee insaanku uu helayo wanaagsan inuu yahay nabadgelyada aakhira naska uu tilmaamayo mar walba taasaa soo noqnoqonaysa soo noqnoqonaysa ilaahayna ummadda wuu ku disayaa suuradihii ugu horreeyey laga bilaabo ilaa aayaddii u dambaysay qiyaamay ka warramayaan qof iyo qalbi aan qiyaamo rumaysnayn ma jiro wax jira baa allaahu ilaahay khaaliqu kulli shayin wax walba ka abuuray weeye ka abuuraya weeye wax walba wahuwa calaa kulli shayin wax walba rabbi wakiil xafiid ka ilaalinaya weeye wax walba uu abuuray wax walba uu ilaalinayaa wax walba gacantu ku haya waxba kama qarsoona lahu waxaa u sugnaaday maqaaliidu samaawaati waalard maqaaliid mafaatiixda samooyinka iyo dhulka ayuu hayaa macnaha khasnadaha naxariista arsaaqada risaalada waxyiga khasnadahooda furayaashooda oo maqaaliidoodaabuu haya macnaa khasnadahana isagaa le furayaashoodana isaga haysta ilaahay marka addoommaha in badan baa ilaahay uu u tilmaamayaa wixii ay aamini lahaayeen ilaahay uu kaga raali noqonayin waaladiina kafaruu kuwii ka gaaloobay biaayaatillaahi ka gaaloobay ulaa'ika hum ulkhaasiruuna kuwaas way guuldaraysteen ilaahay baa markuu ka warramo awoodihiisa wuxuu haddana xusayaa waxa la caabudeena la ahayn wuxuu ilaahay xusayaa awoodihiisa markaasuu haddana xusayaa kaafir ogabay dadku marka ay ilaahay weydaartaan markay addoonnimadiisa diidaan cidna iskama taagnaadaan laakiin waxbay caabudaan cidna way adeecaan cidna way ku kalsoonaadaan qofku wuxuu isaga abuuran yahay cid inuu addoon u noqdo ka tala qaato rumeeyo aamino ku yididiisho marka hadduu ilaahay diido ama kaafir buu aaminaya ama shaydaan buu aaminaya laakiin ma taagnaanayo iimaan la-aan ee wuxuu wuxuunu markaa u kici doonaa iimaan xun xaggii unbuu u kici ilaa khaanadii way bannaantay waxaan ku buuxin lahaaye qul waxaad tidhahaa fakayr allaahi ma cid aan ilaahay ahayn baa ta'muruunnii ifaraysaan acbudu inaan caabudaan addoon u noqdo ayuhaljaahiluuna kuwan ka dhacayo kuwiinan jaahiliintae ka dhacsana diin la-aantu ay haysataa ma cid aan ilaahay ahayn baa igu yeedhaysa eeg macnuu waa caynka in addoommaha ilaahay loogu yeedho iyo in cid kale loogu yeedho waa labadaasu haddii ilaahay xaggiisa loo diiro dee meel kale loo wada qofka cid aan ilaahay ahayn dad ugu yeedhayana maga magac bixintiisi yeedha bixintiisa alla inoo dhiibo yusamaa jaahilan wa daalan mudilan walaqad uxiya ilayka waxa lagu waaxyooday nebi maxamedow wa ila aladiina min qablik rusushii kaa horraysayna waxa loo waaxyooday la in ashragta haddaad gaalnimo samaysa layaxbadanna camaluk camalkaagu wuu buri intuu bararaabuu burburi walatakuunanna min alkhaasiriina waxaanaad ka mid noqon doontaa kuwa guuldaraysta ayaan bara iyo aafaad uu ku dhaco sidaasay tahay rasuul walba halkuu ka bilaabayo yaa qowmi icbudullah ilaahay caabuda buu leeyahy gaalnimo la sameeyaana aayaddu waxay caddaysay qofka wixiisii hore inay ka dhigaysa waxba kama jiraan sida islaamka iyo towbaddu ay uga dhigto wixii xumaa wax tirtira ee horreeyey qofka gaalnimada uu sameeyaana camalkiisii hore way burisaa nacuudu billaahi min aridda hadduu qofku gaaloobo waxaa wixiisii hore way burburinaysa waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya halkan addoonka iyo ilaahay abtirsime iyo ehelnimo kama dhaxaysee waxaa ka dhaxaysa inuu addoon noqdo marka ambiyada ilaahay ee hormuudka ummadda ahaa ee ugu wa wanaagsanaabaa dhaabadan loo dhigaya waxaa la leeyahay rasuul walooba ogeysiis ku qab haddaad ilaahay diiddo wax kaa jiraa ma jiro camalkaaga iyo wanaagaad yeelanayso bal iska daa wax kalood caabudo allaha facbud ilaahay keligii caabudo wa kun min ashaakiriina kuwa ku mahadnaqana noqo cibaadada lafteeda ayaa waafajinteedu ay nicmata marka waafajintaa laftigeeda kusii mahadnaq wamaa qadarullaaha may weynaynin ilaahay xaqa qadrihi weynayntiisii dhabta ahayd marka ay baalgeliyeen wax kale marka ay yidhaahdeen ma kaba soo celinta waalardu dhulku jamiican siduu u dhan yahay qabdatuhu ilaahay gacantiisuu ku jiraa yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha ilaahay baa qabtay oo gacanta ku qabtay waasamaawaatu samooyinkiina madwiyaatun waxa ay ku duuban yihiin biyamiinihi midigtiisa oo yad iyo qabdo iyo midig isagaa unu qalma oo aan lala yaabaynoon la odhanaynin siduu ilaahay u yeeshay oo aan loo diidaynin oo aan la shabahaynin oo la odhanaynin haddii loo sugo ta makhluuq oo kale ay noqonaysa subxaanah ilaahay isagaa xumaan ka hufan wa tacaala camaa yushrikuuna waxa ay dadku caabudayaan ee ilaahay la caabudayaanna waa ka sarreeya marka aayaadka intan dambe suuradda gebagabadeeda waxaa ilaahay uu ku soo bandhigayaa muuqaalka maalinka dambe xaggiisa aynu geediga u nahay uu leeyihi muuqaalkaasoo dhaba oo xaqiiqa oo jira oon shaki lahayn muuqaalkaasoo runtii qofka mu'minka ahi hortiisa marka uu yimaado uu aada u dareemayo ilaahayna addoommaha wuxuu ugu sheegayaa bal si ay maskaxdooda ugu sawirtaan arrintan iyada ah oo mar haddii wax ay dhaafeen aanu ahayna wax soo socda uu yahay ay runtii uga cabsadaan ee camalna u sameeyaan wanufiqa fi suuri suurtii baa la afuufay buu ilaahay siday xaqiiqa u tahay waa wax la afuufo lagu dhuftoo kaleba fa saciqa waxaa dawaqoo wareeray man fi samaawaati wa man fi lard cidda ku sugan samooyinka iyo cidda dhulka ku sugan oo dhan ayaa dawakhay ilaa man shaaa allah intuu ilaahay doonay mooyaane inta ilaahay uu doonay ma rususha ma shuhadada ma waxa weeyaan malaa'igta mise waa barh ka mida ilahay isagunbaa yaqaana haddii cayimaadooda muhiimay tahay inaynu ogaano isagaan ka tageen uma nufi taa hore waxaa la idhahdaa nafqatu sacq waa tii lagu wada dhimanayay marunbaa la afuufay wadnaha wada go-ay uma nufiqa fiihi ukhraa mar kalaa la afuufay fa idaa hum waaba iyagoo qiyaamun yanduruun dadku taaganoo eegaya maxay eegayaan waxa meesha ka soo muuqday waxa lagu samayn doono go-aan wuxuu noqon doono tala faraha uguma jirto marka qiyaam yowmulqiyaama waxaa lagu magacaabay qiyaamun waa la istaagay meeshii fadhiga nafis iyo seexasha ma jirto wa ashraqat ilard dhulkiina wuxuu la iftiimay binuuri rabbiha ilaaheeda iftiinkiisi ayuu la iftiimay ilaahay boqorka habaa yimi addoommihii xisaabinaya nuurkiisii waa isu baxay binuuri rabbiha a'immada qaarkoodna bicadli rabbihaa bay ku fasirayaan haddii ifkii dulmi iyo gardarro iyo ishuursi madow cadaalad darra ay lahayd ay ka jirtay halkan maanta nuurkii cadaaladda isu baxay wa wadica alkitaab ashwa jinsiya wa wadica alkutub waxaa halkan lasoo dhigay xaashiyihii camalladu ay ku qoraayeen qof walba camalkiisa wixii uu ku qoraabaa lasoo dhigay wa jii'a biannabiyiina washuhadaa waxaana la keenay ambiyadii iyo markhaatiyadii ayaa la keenay marka waxaad arkaysaa ficiladu waa wada maadi maadiguna had iyo jeer wuxuu sheegaa inaan laga murmi karin maalan waxaasaa dhacay waa wax aynu ognahay muu dhicin ma jirto leanna waa mushaahada waa la wada arkayay waxaan soo socdaana siduu xaqiiqada u yaha waa wax dhacay oo horteenna yaalon laga murmaynoo kale ambiyadii baa yimi iyadoo su-aali ay u taallo oo la weydiin doono markhaatiyadiina way yimaadeen markhaatiyaduna maalintaa way fara badayn ambiyadu waa markhaati ummadda nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa markhaati waxaa markhaatiya malaa'igtii waxaa markhaatiya arrinku markuu sii adkaado qofka xubnihiisa dadku waxa meesha taaganiba wa shaahidin waa mashhuud waa wax markhaatiya wax lagu markhaati kacayo wa qudiya baynahum bilxaq waxaa loogu garsooray xaq baa loogu garsooray iyo cadaaladii ilaahay wahum laa yudlamuun iyadoo aan cidna lagu gardaroonaynoo dibindaabyo iyo dulmi maalintaa ma jiro taa iyadu way hadhay cadaaladiibaa ayaa maalintaa ilaahay uu ku kala diray wa wufiyat kullu nafsin naf walba waxaa loo dhammaystiray maa camilad wixii ay shaqaysay ayaa loo dhammaystiray wa huwa aclamu ilaahayna aad buu ogi badan yahay bimaa yafcaluun waxay addoommuhu samaynayaa aad buu ogaa asraartoodu hayaa wax sii dhaafsanoo laabta waxa ku jiraabuu ogaa marka ma aha xisaabtan iyo oofintani mid gafaysa markii dabeetana go-aankani dhacay dee dadkii waa la kala diray qolo waliba meeshii ay ku waari lahayd ay calfan lahayd een lagana dhimanayn meel looga sii safrayo oo loo dhaafayana aan la sheegin aanay jirin ayay ku xaroodeen wasiiqa waxaa la kaxeeyey buu ilahay yidhi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ilaa jahannama baa loo kaxeeyey zumaran iyagoo qayba ah adduunyadii taxaalufkii ay jireen wixii ay kala aaminsanaayeen madaahibtii ay kala haysteen zumaran waa qaybo oo qaybiba ay u socoto dabaqad naarta ka mida in lagu xareeyo xataa idaa jaa-uuhaa markii ayse soo tubeen baa futixat abwaabuhaa albaabadeedii la furay naarta albaabadeedii baa la ballaqay shaqaalihii ayaana markaa bilaabay hadalkan shaqaaluhuna hadalkani maaha mid nafisee ilaahay baa tilmaamo calayha malaa'ikatun khilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa kuwa sifaatkaa suuratu taxriim ilahay uu ka bixiyey wa qaala lahum gaaladii waxay ku yidhaahdeen khasanatuhaa shaqaalihii naartu shaqaalihii naarta ka shaqaynayaa la hadlay kuwii soo galay halkan lagu soo duubay alam ya'tikum rusulun minkum rusul idin ka midi miyaana idiin iman baynaan war guuldaraa dhacday kol haddaa halkan soo gasheene meesha xaqiiqadeeda ogyiin ay ku soo socdaan war miyaan wax idiin digaabo imanin rusushaasoo yatluuna calaykum aayaati rabbikum idinku dul akhriya aayaadka ilaahiinna macnaa waxaa laga nabadgalaa naar jannala lagu galaa ilaahay raalli noqoshihiisana lagu helaa ilaahay waxyigiisoo la raaco waxiga sidaasaa ilaahay qur-aankiisa ummadda ugu xidhaya rusul idinku dul akhriya ilaahay diintiisa oo tusaale u noqda oo idin bara wayundiruunakum idinka diga liqaa'a yowmikum haadaa maalinkan la kulankiisa rusul idinka diga maalinka oo idinku cabsi geliya oo xaqiiqadan idin sheega maanta idin haysata mushkilad baa idin haysata maanta balaayo weyn oo adhax jab ah qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii naarahan soo gelayay balaa bay yidhahan balaa waa jiraa intaasoo dhami rusul baa yimi qur-aan baa yimi waa naloo digay aakhiro in badan baana lagu waaniyey balaa warku waa urursan yihin walaakiin xaqad waxaa nagu rumowday kelimatulcadaab xaqad way ku rumowday kelimatulcadaab yaboohdii cadaabka calalkaafiriina bay ku rumowday markaa guuldaraa nagu dhacday warku saas u ururay waxba ma sheegi karaan qiila waxaa la udkhuluu gala abwaaba jahannama khaalidiina fiiha halkaa ka gala baa leeya albaabadaasay leedahay magacyaashaa kala duduwan kala leh jaranjarooyinkaa istinsaaranee ololku koriyo hoos uu isu weydaaranaya halkaasuun gala fa bisa waxaa xumaaday mathwa almutakabiriin kuwii isweynaynayey deegaankoodii iyo hoygoodii iyo saldhigoodii baa xumaaday waa kaa mar haddii halkaa aanay dhan ay u dhaafayaan jirin halkaasay ugu dhammaatay waxa ilaahay ugu necbayeyna waa kibir addoon addoon kibray baa ilaahay ugu necabayey kaafir dhaalim halkan iminka waxa nasku uu tilmaamay fa bi'sa mathwa almutakabiriin macnaheedu waxa weeye qofku hadduu diido ilaahay aayaadkiisa iyo cibaadada ilaahay iyo aakhiro waxa weeye qof kibray weeye waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sharxayay kibirka dhar wanaagsan iyo nadaafad iyo jamaal iyo muuqaal fiicani ma aha buuri kibir intaasi midna kibir lama yidhaha laakina kibirku waa maxay wuxuu ku fasiray inuu yahay amdu nnaasi baطr اlxaqi waamd الnaas albaطr can اlxaqi wagamd الnaas qofkoo ka santaaga xaqa isla markaana dadka yaraysto inuu dheeraad leeya ama isagoo aanay la mid ahay inuu arka halkaasay ummaddaasi ugu dhammaatay camalkoodiiyo wuxuu gooyey waa kaa wasiiqa waxaa la soo kaxeeyay aladiina ataqow rabbahum kuwii ilaahooda wasiiqa aladiina ataqow rabbahum kuwii ilaahooda ka cabsaday baa la soo kaxeeyey ilaljannati baa loo kaxeeyey iyagana dabcan kuwaa hore waxay ahaayeen sawqa iyo sawqu wuu kala duwan yahay labada kaxaymood way kala duwan yihiin oo qolana wirdan baynu kusoo marayna suuratu maryam suuratu maryam qolana wafdan marka sumaran iyagaoo koox ah waa rusushii iyo saalixiintii iyo shuhadadii iyo dadkii dheeraad qoloba baaca dheer ay ku lahayd khayrka qaybihiisa kala duwan waxaa fasiraya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee bushaarada badnaa ee uhi qolo waliba wixii ay takhasus dheeraada ama gacan dheer ay ku leedahay samaynta khayrka ayaa albaabkiisa laga gelinaya qolada salaada badsatay albaabka salaada qolada soomka albaabka soomka ee la yidhahdo rayaan qolada sadaqada albaabka sadaqada qolada jihaadka qolo waliba albaabay leedahay abubakar sidiiq damac weyn baa galay wuxuu ihi waan ogsoonahay inaanan wax dhibaato ay soo gaadhayn su-aal baan ku weydiiyey nabi maxamed oo cid intaasoo albaab looga yeedhaya ma jirto haa buuhi wa anta minhum nacam wa anta minhum waa looga yeedhayaa buuhi qof intaaba laga dalbayo laga wacayo ayaa jira oo la ysku qabsanayaba halkan ka soo gala iyo halkan ka soo gal adiguna ka mid baa tahay abubakarow adaa ugu horeeya xataa idaa jaa-uuhaa markii ay yimaadeen wa futixat abwaabuhaa iyadoo albaabadeediiba la ballaqayba waa jumla jumlo xaalo ah weeye halkii hore waxa ay soo ahayd xataa idaa jaa-uuhaa futixat markay yimaadeen unbaa la furay halkanna xataa idaa jaa-uuhaa wa futixat wowgaasi faariqa uu sameeyey waxa weeyaan waxa ay yimaadeen iyaday ballaqantay waana macruuf haddii aada socoto ood socdaad ood meel ku socoto marka ay diyaarsan tahay albaabadeeda la ballaqayo markaad muddo ku jactadeed ku hor sugto dee isku mid maaha saas faariqaasaa udhexay wa qaala lahum waxa ay ku yidhaahdeen ahlu jannihii khasanatuhaa shaqaalihii halkaa heeganku ahaa cajabta badnaa ee jannada joogay salaamun calaykum nabadgelya dushiinna ha aato dhibtum waa wanaagsanaateen fadkhuluuha khaalidiin soo gala idinkoo ku waaraya waa gacmo furan iyo soo dhoweyn haddaad maqasho ubax baa lagu soo dhoweeyey iyo waxbaa loo goglay tanaa markaa tii dhabta ahayda way hambaliyeeyeen oo way ammaaneen oo masiirkoodii bay ugu bushaareeyeen wa qaaluu waxay idhaahdeen ahlu jannihii farxad iyagoo kala batay alxamdu lilaahi baa mahadle aladii ilaahay baa mahadle sadaqanaa wacdah ballantii uu noo qaaday noo rumeeyey wa awrahanaa alarda wa awrahanaa wuxuuna dhaxal siiyey alarda dhulka ila hawo lama taagne meel hawaa lama taagna lamana duulayo meel lagu taagan yahy baa jiro oo lagu raaxaysanayo lagu sheekaysanayo dee aan wax tacabi jirin marka dhaxalna had iyo jeer waxaa la yidhaha waxa dhibyaraanta lagu helo dhaxalka aabbaha tacabkaama gelini wixii uu ka tegun baad aayar gacanta ku dhigta marka wax alla wixii camal la gooyo o dham waxaan ilaahay ma goynaye waa ka qaalisan yahay wax dhaxaloo kale weegi dhan kale haddii loo dhigo ragga naarta galay boosas bay ku lahaayeen jannadan iyo qaybay lahaayeen laakiin way calfan waayeen way calfan waayeenoo xaggii naarta iyagu isugu baydheen kuwanina jannaday isugu baydheen natabawa-u waxaanu ka degaynaa oonu deegaansanaynaa min aljannati xayu nashaa jannada xaggeeda meeshaanu doonno meeshan jinsiyada iyo xuduudihii isticmaalka iyo baasaaboro iyo ka joog ma leh natabawa-u min aljannati xayu nashaa ilaahay baa yidhi fa nicma ajru lcaamiliin cid camal u samaysa hadday cid uun camal mahadinayso kuwaasaa camalkoodu nicmo leeyahy fa nicma waxa barwaaqo yeeshay oo wanaagsanaaday ajru lcaamiliina kuwa camal sameeya abaalkood ayaa wanaagsanaaday almaqsuusu bi hada almadx camaluhum haada wa tara almalaa'ikata baa ilahay uhi malaa'igtii ilaahay baad arkaysa haddaad goobtaa eegto xaafiina iyagoo ku wareegsan min xawli lcarsh carsh raxmaanka hareerihiisa wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin hamaaniya marka carshuraxmaanki ilaahay boqorka ahaa junuudiisii iyo colaalkiisii waxa ay ag taagan yihiin carshigiisa yusabbixuuna waxa ay way tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim mahadnaqa ilaahooda iyagoo ku daraya subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi wabixamdi ilaahay ammaantiisa iyo mahadnaqiisay badinayaanoo shaqadooda ay tahy wa qudiya baynahum bilxaq xaq baa loogu garsooray ciddii halkaa ilaahay uu ku kala dirayay wa qiila waxaa la yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad ilaahay baa leh caalamiintao dhan isagu iska leh cadligan maanta ku kala diray cid walibana waxay mutaysatay siisa halkaasaa ilaahay uu ku dhameeyey iyadoo muuqaalkaa uu ina hor keena runtii cajiibka ah oo uu tilmaamay awliyada iyo acdaada mid halaagsamay iyo mid horumaray halkaasaa lagu kala haray suuratu kaafir oo ah suuraddii afartanaad waa shan iyo siddeetan aayadood iyaduna ammaanta ay ilaahay kitaabkiisa ammaanto ka sakow waxa ay ku xigsiinaysaa sifooyinka ilaahay uu leeyahay iyo awoodihiisa aada u cajaa'ibka badan iyo ayaamaha uu soo mariyey kuwii isaga diiday aakhiro in badan ka warrami doonaa rabbi waxa uu tilmaamayaa had iyo jeer duqyaanka iyo xadgudubka waxa la yidhaahdo iyo dhaqamadiisa foosha xun astaan iyo tusaale waxa uu ahaa fircoon cidda xaqa ka run sheegta isla markaana sumuud iyo dhabar adayg la timaada ammaantay leedahay iyo taariikhdu sida fiican ay u xusayso waxaa tusaale u noqonaya ninkaa rajulun mu'minun min aali fircawn oo suuraddu ay xusi doonto bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik tanziilu lkitaabi qur-aan ka soo dejintiisu min allahi alcasiizi alcaliim ilaahay awood iyo ogaansho iyo cilmiba isagu iska lahaa ee labadaas sifee waan wanaagsan lahaa xaggiisa ayaa laga soo dejiyey kitaabkan waa kitaabkan qur-aankaynu hayno haddaad doonayso ammaan iyo awood isagaa laga helaa haddaad doonayso cilmina mastarkiisii halka laga helaa waa isaga ilaaha soo dejiyey waa ka sifaadkan leh kaafiri demb dembiga kii dhaafaya weeye noocuu doonayaba ha aadee wa qaabil itawb towbadana ka addoonka ka aqbalo wey shadiid alciqaab ciqaabkiisu kow adag yahay weeye didawl cadiyo kiila weeye ilaahay iyo barwaaqo hadday cidi un wax doonayso cidda calaf raadinaysaa isaga marti ha u noqoto gacmaha hoos dhigato laa ilaaha illaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa isaga ilayhi almasiir xagga loo laabanayo la hortegayaana waa isaga un aakhiro insaanku waa inuu ilaahay hor yimaado lixdaa sifaa rabbi uu leeyahy maa yujaadilu kama murmayo fii aayaati illaah ilaahay aayadihiisa uu soo dejiyo ummadda ugu talagalay inay jiheeyaanay saxaan waa qur-aankaneh kama murmayo kama hor imanayo ila aladiina kafaruu kuwii gaaloobay mooyaane cidda qur-aankan diidda way ka baxday way dhacday falaa yaqruurka yuu kugu kadinin yuu ku dagin yuu ku lugoynin taqalubuhum ka shaqaysigooda fi lbilaad adduunyada ay ka shaqaysanayaan ilaahay baa yaqaana addoomaha maanta waxaa dad badan diintoodii seejiyey ilaahayna ay uga durkeen siday gaalawn u sheedaalinayaan ay u bidhaaminayaan talow maxay hayaan talow waxma laga helayaa talow maantana maxaa ka soo kordhay gaaliya camalkeeda ayaa ilahay uhi falaa yaqrurka taqalubuhum fi lbilaad wax badan bay wadaanoo howlaahe waxa ay wadaanyay kullu goynin qofku wixii ummaddu waxay qabsanaysaa waa halkeeda laakiin kuwaasaa nicmaha iyo kuwaasaa wanaagha iyo kuwaasaa waxanoo waxanoo waxan haya alla indhahoodu ka jeedinaya dadka muuminiinta ah tusaalena wuu bixiyey qaar wax badan hayayoo aan waxba ka dheefsan kuwanaa ka mida kadabad qablahum waxaa beenisay qowmu nuux nuux qoladiisii baa beeniyey walaxzaabu min bacdihim iyo gaashaanbuurtii ka dambaysay gaashaanbuurtii ka dambaysay waa adiga arkayo gaaladu mar walba iyagoo cadaawad badan ay ka dhaxaysa haddana way uruurayaan way uruurayaan taxaaluf bay leeyihin wahamad waxa ay doontay kullu ummatin ummad waliba birasuulihim rasuulkoodii bay dooneen liya'khuduuhu inay qabtaan way ku hamiday way ku fikireen dilkiisa liya'khuduuhu inay qabtaan ay gacan ku dhigaan ay gacan saaraan ayay dooneen markaasaa dabeed rasuul waliba uu baxsanayay oo hijroonayay wajaadaluu bilbaadili waxa ay ku doodeen diin la-aan liyudxiduu bihi lxaqa si ay xaqa ugu simbirrixiyaan fa akhadatthum waan qabtay fa kayfa kaana ciqaab ciqaabkaygii siduu ah halkiisiibuu dhacay liyudxiduu bihi lxaq si ay xaqa meesha uga saaraanoo baadilka iyo xaqa way iska soo horjeedaane xaqa ayay diidayaan baadilkana way buunbuuninayaan wakadaalika sidaasay xaqat ugu rumowday kelimatu rabbik ilaahaaga ballanqaadkiisii cadaabkiiyo halaag ahaa cala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dushooduu ku rumoobay annahum asxaabu naari baa ku rumooday inay naarta geli doonaan bay ku xukumayn adduunyadana halaag aakhirana naar aladiina yaxmiluuna alcarsh malaa'igta carshiga ilaahay sida waman xowlahu iyo carshiga kuwa hareerihiisa ahi yusabbixuuna bixamdi rabbihim way tasbiixsanayaan mahadnaqa ilaahayna way ku darayaan wa yu'minuuna bihi ilaahay bay rumaynayaan wayastakfiruuna dembi dhaaf waxay u weydiinayaan liladiina aamanuu dadka muuminiinta ah halkan ilaahay awliyadiisu ammaanay inay malaa'igtu dembidhaaf ilaahay weydiinayaan malaa'igta ammaanta leh waa caalamulculuw caalamka sare ayay uga soo istikfaar weydiinayaan malaa'igtu mu'miniinta waxay leeyihiin rabbanaa ilaahayagiyo wasicta kulla shayin shay walba waad uga ballaaratay raxmatan wa cilma naxariis iyo ogaansho eh fakfir ilahay waad ay naxariistaadi iyo ogaanshahaagu badan yihiine oo wax walba oge fakfiruu dembi dhaaf liladiina taabuu kuwii toobad keenay waattabacuu sabiilak jidkaaga xaqa xaqa ana raacay waqihim ilaahay ou ka ilaali cadaaba aljaxiim naarta holcaysa ilahay cadaabkaaga ka ilaah mu'miniintaada ka ilaali saasay leeyihin qofka iimaanle ammaantaa iyo ayaankaasuu leeyahy malaa'igtii ilaahay baa ilaahay dembi dhaaf weydiinaysa rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiyo wa adkhilhum geli muminiintaa mu'miniintaas taabuu watabacuu sabiilak waxay ku mutaysteen istikfaartan taabuu watabacuu sabiilak waxa weeye towbadda oo ay badsanayaan iyo diinta ilaahay ay ku egyihiin diinta ilaahay oo xukumaysa khiyaarkooda iyo xorriyaddooda iyo shahawaadkooda iyo midna ma xukuma laakiin waxa saa-id oo siyaadadooda iyo xukunkooda leh diinta ilaahay rabbanaa waadkhilhum ilaahay ou geli mu'miniinta jannaati cadnin beero sugan geli allatii wacadtahum beerahaasoo aad u yaboohday jannadaad ilaahay u yabooda ilah ku casuum waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim iyaga jannadaa ilaahay u gelay waman cidna gelay salaxa wanaagsanaadee mu'miniin noqday oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim ooriyahooda wa duriyaatihim ubadkooda innaka anta alcasiizu alxakiim ada awood iyo xikmad bale ilaahay saasiida markay mu'miniintii u duceeyeen ayay ducadii kordhiyeenoo waxay ku dareen dadkii wanaagsanaa ee ehelkooda ahaa ee ka ag dhowaa sida aabbayaashood ubadkoodii iyo ooryahoodii markaa qofka ilaahay addoon u noqda addoommaha ilaahayna duca iyo ammaan ayuu ka helaya malaa'igtii way sii ducaynayaanoo waxay idhaheen waqihimu sayi-aat ilaahay xumaha uga gaashaan noqo ilaahay ka badbaadi xumaanta ilaahay ka nabadgeli sayi-aadka sayi-aadkaasi waxa uu noqonayaa xumaanta wixii ay keenayso cadaabana waa noqon karaa ilaahay ou kuwan cadaabka ka nabadgeli waman taqi sayi-aati qofkaad ilaahay ow xumaanta maalintaa qiyaamaha dhacaysa ka nabadgelisa yowma idin maalintaa faqad raximta ilaahay waad u naxariisatay faqad raximtahu ilah waad u naxariisatay qofkaad maalintaa cadaab ka nabadgelisa faman zuxzixa cani innaari weeye وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وذلك هو الفوز العظيم كاثان ليبان وينه قفكو جنة هلا قفكو سيئات كان لقى نبات قليو وذلك هو الفوز العظيم فقد فاز مصوصته يسمر خات فرايز إن الذين كفروا كوي قالوا بيبو لهيد ينادون والله دواقيا لمقت الله على ذا إلهي أكبر ويكوين بدنتي من مقتكم على ذي إن أنفسكم naftiina aad u cadhooteen haddaa maanta idinku is hiifaysaan oo dembigiinni iyo gefkiinnii ka cadhooteen iyo dulmiga adduunyadii samayseen tuu ilaahay idin qabaabaa ka weyn idinkiibaa isu cadhooday barhkiinba barhka kale u cadhooday qof waliba naftiisii u heefay haddaba cadhadaa idinku isu cadhaysan tihiin ta ilaahay u idin cadhooday baa ka weyn idcillaa tudcauna ila aliimaan waxaa la idinku yeedhayaa la rumayn fa takfuruuna waa ka gaalowdeenoo waa diideen marka cadhada ilaahay waxay ka timi idinkoo ilaahay rumayn waaye qaaluu markaa waxay idhaahdeen kuwii reero naareed ahaa rabbanaa ilaahayagii oo amatana tnatayni laba jeer baadna dishay wa axyaytana tnatayni laba jeerna waadna noolaysay factarafnaa waanu qiranay bidunuubina gafafkayagii maanta waa ogolah fahal ilaa khuruujin bixitaan ma jiraa min sabiilin jiduun laga baxaa meesha waa kadeedanahaye ilaah waddo laga baxaa ma furanta waa waraysi liita wey iyo su-aal liidata marka labada jeer ay dhinteen waxa weye dee qofku markiisa hore geeri iyo nolol iyomuu ku xukunaa dee waa inuu geeri ahaa wey ila muu jirin hal ataa cala linsaani xiinu min adahri lam yakun shay-an madkuuran wax la sheego waxaan ahayn dee waa geeriyeysan ile qofku hadduu geeriyado u libdhaa u hadal beelaaye geeridaasay ku xukunayn dabeetana way noolaadeen waa geeri iyo nolol markaasay dhinteen oo dee qof waliba intanuu nool iyo geeridaa ugu xigaysa noloshiiba haddana timo uu soo baxay marka waa laba geeriyood iyo laba nololood maanta ictiraaf bay bixiyeen kuwii ilaa ilaahay dafirae diiday ee diintiisa diiday qur-aankiisa diiday rusushiisa diiday maanta ictiraafkaasay bixiyeen daalikum buu ilaahay yidhi kiinaasi waxau idinku dhacay biannahu arrinku waxa weeye idaa duciya allaahu marka ilaahay loo yeedho waxdahu kelidii ama duciya allaahu waxdah ilaahay keligii kolka la baryo kafartum waa gaaloobaysa mar alla markaasaa laydinku dilayay ilaahayba ma la sheegay ashahaade iyo rabbi keliya oo laga tala qaadanayo la adeecaya ma la xusay kafartum gacmo taag baa idinku bilaabayay gacansaydh wain yushrak bihi ilaahay haddii wax kale lala caabudana tu'minuu markaasaa aaminsanaydeen mar alla marka wax kale la sheego ee wax kale ilaahay la barbargeliyana waa farxaysa macnaha tawxiidkana waa ka cadhoonayseen kufrigana waa ku farxaysa waa kaa falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir falxukm go-aanku wuxuu u sugnaaday lilaahi ilaahay boqorkaabuu sugnaaday alcaliyi sarreeye alkabiiree weynaa arrinku saasuu ku ururay maanta go-aankiisuu suga wey huwa ilaahay aladii ilaahay weeye yuriikum aayaatihi aayadihiisuu idin tusinaya dada wayunazilu lakum min asamaa'i risqan xagga korena arsaaqad buu idinka keenaa arsaaqadda iyo naxariista iyo madarka wuxuuba xagga sare ka yimaadaan wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun gaalna kama yimaadaan qaaradaha adduunyadana kama yimaadaan afraadina ma haysan laakiin ilaaha boqor ka haya asbaabteedii la kaalay baa lagu yidhi laakiin alla waxa uu leeyahy wayunazilu lakum min asamaa'i risqan ilaahay qasnadiisa hadduu xidho cidin furi mayso cid xidhi kartaana ma jirto wamaa yatadakaru ma waantoobayo waxaa loo sheegayaana ma marayo ilaa man yuniib qofka ilaahay u toobad keenaya addoonnimada ogol ee gefkiisa garanaya kaasunbaa waantoobaya fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid wey fadcu llaaha rabbi caabuda oo barya mukhlisiina lahu ddiin idinkoo baryada iyo cibaadada u gooni yeelaya walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceen gaal ilaahay baa keligii la caabudaya ilaahay baa sharcigiisa la raacaya ilaahay baa addoommaha lagu xidhaya oo waxaa loo diidayaa inay addoommo kala caabudaan la yidhiyaaba weerarna waa soo maqan yihin walow kariha alkaafiruuna baa ilaahay wy diin baa xor loo yahay iyo xoriyat aladyaan wa xoriyat alcaqiida waxaasi waa afka baarkiisa wamaa tukfii suduuruhum akbar baa ilaha wy waxa ku libidhsane ku helanba aada u badan ee aan laguba sheegayninba ee marmar uun soo neefaya fadcu llaaha mukhlisiina lahu diin ilaahay barya oo caabuda baa layihi idinkoo cibaadada u gooni yeelaya markaase haddana lagu raaciyay walow kari halkaafiruun kiitaa ka soo horjeeday haba nacee macnaheedu raalli kama ahee ku talagal weeye diintaadood irkanaysood cuskanaysood ku adkaanaysood ka run sheegayso inaan lagugu nabadgelinayne lagugu maqan yahay ayaa lagu leeyahay ogo ha ceerciirin wallahu aclam